barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddayada duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa talaado bisha jannaayona waa toddoba-iyo toban sanadkan labada kun toddoba-iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinka soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku haynano waxaa ka mid a warbixin ka hadlaysa dhallinyaro safarro ugu baxa dhulka baadiyaha ah si ay muuqaallo uga soo duubaan dadka abaaruhu ay saameeyeen si ay dunida ugu soo bandhigaan deegaano badan oo hawd iyo nugaal ba ah ayaan maray oo warbixino kasoo diyaariyey sawirro kasoo diyaariyey runtii dadka qaari waxay waxaa laiskugu soo aruuriyay meelo kaamam ah si dee adugu labaataniyo soddoniyo kontoneyo qoys si biyaha iyo cuntooyinka loo gaadhsiiyo waxaad kalood maqli doontaan maxaa ka mid ah waayo aragnimada dhakhaatiirta ka howlgasho goobaha colaadda doktar ciise oo ah howlwadeen caafimaad oo da'yar ayaa marti inoo ah yani yamantoo kale saarsanayno dadka dad aada ku garanayaan luqada carabigan markaad ku hadasho iska wara laakiin halkan oo kale waxaana kulmiyo muslimnimada yaan sidii kala soo noqdo marka mama garan karaan halkaad ka timid intaa inaad maabka la soo baxday noqdaan saa tusto habalaha macarab baad timisi waa afrikaano waktiga qaadanaysa adis in loo shaqeexo dhinacii heesaha ayaan iyana barnaamijka ka madhnayn
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka ra-iisul wasaaraha turkiga bin cali yildirim ayaa xaqiijiyey inay ciidamada amniga xireen ninkii la sheegay inuu ka dambeeyey weerarkii habeenkii cudhashada sanadkan labada kun toddoba-iyo tobanka lagu qaaday goob lagu caweeyo oo ku taalla magaalada istanbul halkaas oo ay ku dhinteen sagaal iyo soddon ruux warbaahinta turkiga ayaa sheegtay in ninkan oo lagu magacaabo cabdulqaadir mashaaribof uu yahay ninkii ka dambeeyey weerarkii istanbul waxaa kale oo ay sheegeen in lagu soo qabtay howlgal ay ciidamada ammaanka ka sameeyeen degmada isaan yurta ee magaalada istanbul ra-iisul wasaare yildirim oo ku tilmaamay ninkan argagixiyo qurun ah ayaa sheegay in hadda arrinta muhiimka ahi ay tahay in la shaaciyo maskaxdii ka dambeysay weerarkaasi barasaabka istanbul waasib shahiin ayaa maanta sheegay in faro laga qaaday mashaaribof ay noqdeen kuwii laga helay goobtii uu ka dhacay weerarkii habeenkii sanadka cusub waxaa kale uu intaasi raaciyey in ninkan oo asal ahaan ka soo jeeda dalka usbekistan uu tababaro ku soo qaatay dalka afghanistan kadibna soo galay turkiga bishii juun ee sanadkii labada kun lix iyo tobankii ra-iisul wasaare ku-xigeenka turkiga nucmaan kurtulmush oo hadal qoraal ah oo uu kaga hadlay howlgalkan soo dhigay bartiisa twitterka ayaa sheegay in dagaalka ay kula jiraan argagixisada iyo awoodaha xooga badan ee ka dambeeya uu sii socon doono ilaa ay
gudida golaha senatka guddiyada golaha senatka idhaahda ee maraykanka ayaa sii wada inay su-aalo weydiiyaan golaha wasiirada ee madaxweynaha la doortay ee trump uu u xushay in ay qabtaan xilka golaha wasiirada ama wasiirada kala duwan maanta oo salaaso ah waxaa la filayaa in guddi hoosadyada senatku ay waraystaan wasiiro ay ka mid yihiin xogayaha arrimaha gudaha iyo xogayaha waxbarashada rayaan zinke oo hore uga tirsanaan jiray ciidamada badda maraykanka ayaa loo doortay inuu hogaamiyo wasaaradda arrimaha gudaha wuxuuna hortegi doonaa guddida tamarta iyo khayraadka dabiiciga ah bessy defos oo loo magacaabay xogayaha waxbarashada ayaa hor iman doonta guddida caafimaadka waxbarashada shaqaalaha iyo weliba howlgabka
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a deegaano badan oo soomaaliya ka mid ah haatan waxaa ka jira abaaro aad u daran kuwaas oo saameeyey dad iyo dunyaba dhallinyaro ku nool magaalada laascaanood ayaa isu xilqaamay inay u safraan dhulka miyiga ah si ay sawiro iyo muuqaallo ay uga soo duubaan dadka ay abaaruhu saameeyeen sawirada iyo muuqaalada ayaa dhallinyaradani ay ku soo bandhigeen duruufaha adag ee haysta dadka reer guuraaga ahi ee ku sugan deegaanadaasi wariyaheena laascaanood cabdikariin olol ayaa warbixintan ku eegaya waxayna dhallinyaradani iga sheekeeyeen sheekooyin aada u fara badan oo ku saabsan xaaladda abaarta ee guud ahaan gobolka sool ka jirta xilli aan kula kulmay magaalada laascaanood ayaa waxay iga warrameen inay ka soo qaadaan sawirro iyo muuqaallo kala duwan kuwaasoo muujinaya xaaladda halista faraha badan ay ku jiraan dhallinyaradan ayaa waxay sheegaan in inta ay jireen ama ay garaadsadeen inaysan arag dhibaatooyin caynkan oo kale ah waxayna had iyo jeer aadaan goobaha dhibaatooyinka lagu soo sheego maxamed axmed bidhaanshe waa nin dhallinyaro oo wariyaa waxauna ii sheegay inuu meelo fara badan tegey waxyaabihii uu aadka u arkay ayuu iiga sheekeeyey ka sheekeynaya waayo aragnimada iyo waxyaabaha uu ka helayo miyiga iyo goobaha dhibaatadu ka taagan yihiin
cabdikariin aad baad umahadsan tahay iyo v o eba runtii waxaanu marnay intii aanu ku jirnay socdaalka abaaraha deegaano badan oo runtii abaartu aada u saamaysay abaartan sanadkan jirtaana runtii waa mid maalinba maalin ka dambeysa kasii daraysa waxaan marnay deegaano aada u fara badan oo runtii abaaruhu ay heleen sida buulal dabadheer dan karinkarfood damalagub qabri bayax tuulo samakaab canjiid runtii deegaanada markaan aragnay waxyaabihii igula yaabka badnaa aan anigu shakhsi ahaanteeda maxamed ahaan aan arkay waxay ahayd dameer daaqaya yacni runtii cariish oo aan caws ama wax toona lahayn oon waxbana ka faa'iideyn iyo rag ama nin meel jiifa oo runtii haraad la jiifa waxyaabo fara badan baan arkay dad la yidhi xanuun baa ku dhacay runtii markii haraadkiiyo gaajada ay heleen maxamed waxaad ii sheegtay inaad tagteen meelo fara badan sawirana soo qaadeen ka waran nin dhallinyaraa baa tahay markaad aragtay noloshii magaalada laascaanood ka jirta iyo markaad tagtay miigihii meelaha miyiga ah bal iga sheekee waxa iska kaa bedelay oo aad aragto oo ka dhalinyaro ahaan runtii markaan meeshaa tegey runtii way ii saamixi weyday ina aan lasii joogo laascaanood inaan sii joogo runtii waxaan la wadaagayay dareenka ah dadka ay duruuftu heshay ee abaaruhu heleen dhalinyaro fara badan baa jirta maxamed oo baraha bulshada iyo sooshiyaalka iyo sidaadoo kale aan dee banaanka u bixin magaalada laascaanoodna joogto marka maxaad ugu baaqaysaa runtii dad baaba jira markaanu soo sawirnay annaga nagu wamaagayay oo lahaa maxaa dadkan usoo sawiraysaan annagu waxaan usoo sawiraynay in xaaladda dhabta ee abaartahay ka jirta dadkaasi in la arko in loo soo gurmado hadday qurba tahay haddii ay dadka dalka joogataan nooc kasta ay tahay waxaan doonaynay in loo soo gurmado runtii dhibaatada jirtaa wallaahi waa dhibaato aad u fara badan dhibaatada jirta annaga way noo muuqatay oo milyarneero aan kuwa aan dheragsan aynu muuqan bay annaga noogu muuqatay sidoo kale mukhtaar cabdi jaamac waxa uu ka midka yahay dhallinyarada sawirqaadayaasha waxa uu iga sheekeeyey abaartaasi mukhtaar waa nin aada u daayaroo dhallinyaraa waxauna ka warramayaa waxyaabaha uu arkay iyo waxa maskaxdiisa sida weyn uga gooxaya markuu ka tegay magaalada laascaanood oo gaadhay goobaha abaaruhu ay ka jiraan isagoo kaamaradiisa wata si uu usoo tebiyo waxa ka jira halkaasi bulshadana ugula wadaaga baraha bulshada cabdikariin aad baad umahadsan tahay adiyo v o eba marka aad cabdikariinow aad tegtid goobta iyo marka ay dadku daawanayaan warbixinada iyo markuu qofku daawanayo runtii aad bay u kala duwan tahay aad bay u kala naxdin badan tahay aad bay u kala dareen duwan tahay runtii farqi weyn baa u dhexeeya deegaano badan oo hawd iyo nugaal baa ah ayaan maray oo warbixino kasoo diyaariyey sawiro kasoo diyaariyey runtii dadka qaari waxay waxaa laiskugu soo aruuriyay meelo kaamam ah si dee adugu labaataniyo sodoniyo kontoneyo qoys si biyaha iyo cuntooyinka loo gaadhsiiyo waxaa jira dadaan awoodin oo xoolihii xitaa haddii xoole iibsan lahaayeen oo baabuurta ay siin lahaayeen xoolihii waxna ka dhammaadeen waxna dee ay yihiin de wax un muddooyinka dambe un waqti badan aan sii joogeen iyaga lagaga yihi meelo cidlaa oo xoolihii waxna ka dhammaadeen geeli ka dhammaadeen carruurtan waxaa loo qasa haysan dadkaasoo kale markaa wadagta runtii dareen aad u naxdin leh waxaa jirta marmarka qaar inaan gaariga saaran jirnay meensaxooyin iyo xoogaha timira iyo xoogaha buskuda si inta dadkan wax rasmi lala soo gaarayo aan gaarsiin jirnay abaartan runtii anigu dhowr iyo labaatan sanaa jiraa abaar la mida ma maqal laakiinse dadku waxaan maqli jiray aba dabadheeroo laga sheekeeyo dadka waayeelka maka wareysatid waxay ku odhanayaan dabadheer dalka waxaa jiray qaar barwaaqaa oo waqoo- waqooyi baa dadka laga guriyay koonfur baa la- barwaaqa ahayd laakiinse abaartan eh, waa abaar koonfur iyo waqooyi iyo meel kasta loo dhan yahay meel loo cararaa ma jirto meel loo baxaa ma jirto waxaasoo dhan waxaa lagaga bixi karaa waxaa weeye ti ilaahayo timaada dad badan meesha wax waa la gaarsiiyaa wax waa la gaarsiiyaa haddana waxay sii haynayaan maaha eh, wax saa u badan horta xoolihii een, boqolkiiba toddobaatan ninkii laba boqol oo neef lahaa boqol iyo konton waa tageen ama boqol waa tageen waa ha- waxa hadda la badbaadinaya waxa weye waa een, waa dadkii un waa xaaladooda xuntahay si dadkooda wax lagu helaa dee abaartan ilaahay un baa dadka saari kara cabdikariin nolol oo v o a magaalada laascanood
nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a dhalinyaro badan ayaa marka ay jaamacadaha ka baxaan waxay jecel yihiin in ay helaan waayo aragnimo shaqo waxaana qaarkood ay doortaan goobo halis badan ay ku- kala kulmi karaan doctor ciise cabdi jaamaca oo ah howlwadeen caafimaad wuxuu ka mid yahay da'yarta baratay mihnadda caafimaadka wuxuu hore uga soo shaqeeyey goobo d- badan oo dagaallo ay ka dhaceen sida yeman oo kale haatanna wuxuu ku sugan yahay gobolka helmand ee dalka afghanistan shalay waxaad dhegaysateen qayb ka mid ah waraysi aan la yeelanay haatanna kusoo dhowaada qaybta labaad ee waraysi aan kula yeeshay khadka telefoonka doctor ciise cabdi jaamac adigu maxaad is leedahay waad u dooratay inaad een, ka shaqaysid meelo kala duwan oo laga yaabo in xasarado kala duwan ay ka socdaan wallaahi waa iska ilaahiyeen anigu dee oo qadaraadkii ka mid de marka n badan baan shirkad ahaayo waxaan ka shaqayn jiray mar gaalkacyaan joogi jiray marka hay-adda inta intaan ka tirsanaa qolada dhaqaarta bilaxuud uba kale lahaa yani halkaa ha lay dooro laakiin adigo calaa kulli xaal warkaan ku faraxsan alxamdulilah inaan waxun qabto imika markaan aan la joogo aan adliis caawin karo waan gartay dhakhtar dhallinyara baad tahay maxaad u sheegi lahayd dhakhaatiir badan oo jecel inay waayo aragnimo helaan noloshooda oo een, mihnadoodana kor u qaadaan maxaad kula talin lahayd hadday ku dhegaysanayaan maantoo kale Ah, waxaan kula telin lahaa inay joogaan meel kastay taagan yihiin inay dadka u gargaaraan Ah, meel kasta oo adduunka caalamka la joogo qof lo- qof loo gargaaraa weliba siiba gaar ahaan soomaalida iyo meela dadka u baahan yihiin qof kasta waxaan kasta inuu u gargaaro Ah, qof qof dhiban ama oo systemka caawiyo Ah, wuu hagaagi doonaa shaqo shaqooyinku wuu hagaagi doonaa laakiin inay dadkuna caawiyaan un qabtaan ayaan ku ku dardaari lahaa waan gartay maxaad ka baratay markaa noloshaadan samafalka ee aad ku dhex jirtay ee xitaa meelo badan oo khatara aad uga shaqaysay een, oo ka mid a meelaha dunidu dee haatan isha aadka ku hayso ee dagaalada ugu waaweyn ka socdaan oo haatan aad igala hadlaysid gobolka helmand ee dalka afghanistan oo kale waxyaabaha ugu waaweyn aad ka baratay noloshaada samafalku maxay tahay wallaahi waxaan ka baratay in dadka caalam dadka aan wada shaqaynayno iyo kuwa aan u shaqaynayaaba in dadka dinoodi loo gargaarayo inta aan dhex socday meelahaasoo dhan wallahi ma- ma odhan karo inaan weji qof weji xun igala hor yimid maan arag yani kuwaan wada shaqayno iyo dadka loo shaqaynayaaba iyo dadka kale aan la shaqaynayaaba so ilaa haatan intaan ka arkay waxaan ka bartay inay dee qof kasta oo u dhiban yahay jecel yahayna in wax lala qabto marka waxya khibradaas waxa weeyaan khibrado badan oo iga maqnaa halkaas waa khatar laakiin dadka la sheegaya khatarta laftooda ayaa u baahan in dadkooda la caawiyo marka iyaga aba kusoo dhaweynaya een, soomaali kale ma maqashaa oo iyana een, ka shaqeeya een, meelo ay ka mid yihiin halkaad joogto oo kale macnaa meelaha ma ka maqashaa dad dee ama hay-adaha samafalka ha u shaqeeyeen ama dhinacyo kale ha u shaqeeyeenoo meelaha hadba markaad em, yeman oo kale aad joogtay inkastoo yeman soomaalidu ku badantay laakiin afghanistan oo Ah.
kale wallahi al- waa run een, markay noqotay samafalka dhaktaro madaxa waanu kasoo saraakiil sare aan ka wada shaqeyn yeman way jiraan nin macalin yaha dhakhtar fuaad daahir laydhaa oo Soomaali- waxaa kaloo jira halkan aan joogo oo yar adagtay uma garan kara halkaan ka yimid soomaali ahaanta marka wa- waqtiga qaadanta loo sharaxaba marka so far imika laba shaksiya waaweyn baan ku garanaya dalkan oo joogo iyaguna waxay joogaan magaalooyinka waaweyn oo kabuul iyo waxay joogaan iyo meelaha kandaha marka dadka bukaanka ah oo kale markaad u sheegtay aad tidhaahdid een, dhakhtar ka yimi baan ahay een, geeska afrika oo soomaali ah sidee bay kuula dhaqmaan oo kale maxay ama- ama dhakhaatiirta laga yaabo u dhashay dalkaas ama gobolkaas oo kale sidee bay ula socdaan Wallahi- yani waxay ku xidan tahay yani yamantoo kale jaarban inoo dadka dad aad bay ku garanayaan luqada carabigan n markaad ku hadasho iska wara laakiin halkan oo kale n wa- waxaana kulmiyo muslimnimada hadii aan sidii kale usoo noqdo marka n marka mama garan karaan halkaad ka timid n waxaan inta inaad inaad maabka la soo baxday noqon saa tusto agole ma carab baa timid si waa afrikaano waqti bay qaadanaysa atleast in loo sharaxo marka n way waqti yani waa waa waa waa waxa weeyaan waa dhinacii kale aad Waan gar- sidee baa isu wax fahanteen yar bartaa ay kanin kara sidee baa isu fahanteen aa waxaan isku fahnaa un wadda dee shaqada biniaadnimo waxa dadkan soomaaliya waxaan waxaan haddaanan qaldanayn wejigiisaan cabsi ku jirin oo yani sida dowlada dhaqmayo oo kale soomaalida dad ka yar shaksiyan furfuran oo yani sida ay- yani shaqada oo kale waxba badan oo yani n- dad baa loo caawinaya xagga isfahanka alaha dhexdhexaadinta ganaqsiga waxaasoo dhan soomaali aad bay ugu khabir oo afrikaan kale uga- uga dheereysaa waana dad ixtiraam badan oo la- la fahmi karo oo run banaanka lagu joogo waa khatare oo dadka way dilaan waxbaa laga sheekanaya laakiin markaad soo istaagtaan heshiis gashaan dee sidii caadigeed ba wada shaqeynaysaan waan gartay laakiin afka oo kale luuqadda sidee baa isu fahantaan dhinaca luuqadda oo kale Ah, luqadaha waxaa lagu hadla beshtu bay ka hadlaan carabi usoo yar dhowdhow laakiin haddana dee waa caafimaad waxbay barteen oo dadka sagaal boqol oo qof aa ka shaqeeya dhakhtarkan joogo waxaa laga yaabaa in lix boqol ay ingiriisi ka hadlaan marka oo shaqadana oo inta badanna caafimaad baa laga shaqeynaya Eh, dee turjumaanana way joogaan laakiin intooda badan dhakhtarada iyo xirfadayaasha caafimaadka waxay ka hadlaan luqada ingiriisiga oo si fiican u yaqaanaan weliba maxaad macnaha f- een, ma waxaad baratay guud ahaan een, eh, eh, general physician oo kale dhakhtar guud aad ahayd mise meelo aad ku takhasustay oo si gaara u daraasaysay ayaa jira inta jaamacadda waa waa runta su-aal wanaagsan weyn. waxaan ku shaqeeyaa public health ama caafimaadka guud ama eh, humanitarian emergency preparedness so shaqadayda waxa waye nimanka emergency management waxaan ka shaqeeyaa meelaha l- barakacyada isbitaalada dib loo sameynayo de anigoo ah haddana dhakhtara oo dhakhtarnimadiina ku shaqeynaya marka iminka wa- waxaan ku shaqeeyaa emergency preparedness plan systems waxlala oo ah ka- een, qataraha waaweyn markay dhacaan oo kale ama la sameynaya isbitaallo laga soo bilaabay eberka aad buu mahadsanyainkaas waxaa doctor ciise cabdi jaamac oo ku sugan gobolka helmand ee dalka afghanistan oo aan khadka telefoonka kula xidha haatanna dhinacii heesaa waa heesay ku luuqeeyaan si wada jira nimco yaasiin iyo cabdijabaar al khaliiji waa heesta gulale
Ashtigan
heestaas ay sidooda jirka ugu luuqaynayeen fanaaniinta nimco yaasiin iyo cabdi jabaar al khaliiji haddaan intaas kaga nimaadno laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan haatanna dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo hayaan nuur xasan nuur
haddii aan ku bilowna dhegaystayaal wararka afrika waxaa xalay la ciyaaray kulamo ka tirsan koobka qaramada afrika ee ka socda dalka gaabon kooxda qaranka jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo ayaa guul muhiim ah ka gaartay xulka morocco kadib markii ay xalay hal gool iyo eber uga awood sheegteen ciyaar ka tirsanayd gruubka c kongo oo ku dhammaysatay toban laacib kadib markii kaarka cas loo taagay ciyaaryahan lomalisa mutabala ayaa waxaa goolka guusha guusha u saxiixay ciyaaryahan juniorka bananga morocco laba fursad oo muhiim ahaa oo soo maray ayaa waxaa labadaba ka khasaariyey ciyaaryahan yuusuf al carabi dhinaca kalena ciyaartii labaad ee gruubka c oo dhex martay xulal- xulka difaacanaya koobkan ee ivorcos iyo togo ayaa ku soo idlaatay barbarro eber iyo eber ah gruubkan waxaa hadda saddex dhibcood ka horkacaysa d r congo waxaa ku soo xigta ivorcos iyo togo oo leh min hal dhibic waxaana ugu hooseeya morocco oo aanan waxba lahayn caawana ciyaaro xiise leh ayaa jiro xulka ugu guulaha badan kubadda cagta afrika ee masar ayaa la ballansan xulka qaranka maali masar waxaa ku jira goolahayaha khabiirka ah cisaam al xadari haddii uu saftana waxa uu noqon doonaa goolahayihii ama ciyaaryahankii ugu da'da weynaa ee abid ka ciyaara koobka qaramada afrika al xadari ayay axaddii aanu soo dhaafnay u buuxsantay afar iyo afartan sannadood maali waxaa laga yaabaa in uusan u safan laacibkooda qadka dhexe aadaama tarayore oo jilibka ka dhaawacan labadan waddan hal jeer ayay kulmeen abid waxaana markaasi oo ahayd sannaddii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo sagaashankii hal gool iyo eber ku badisay xulka maali masar toddoba jeer ayay horey ugu guulaysatay koobkan waxaana ay kala ahaayeen sannadihii kun iyo sagaal boqol sagaal iyo kontonkii lix iyo siddeetankii labada kun iyo lixdii oo ay dalkeeda ku martigelisay iyo sidoo kale kun iyo sagaal boqol toddoba iyo kontonkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo siddeeddii labada kun iyo siddeeddii iyo markii ugu dambaysay oo ahayd labada kun iyo tobankii maali mar bay ku sigatay inay koobka qaado waxaana ay ahayd sanadka kun iyo sagaal boqol laba iyo toddobaatankii waxaa ciyaarta kama dambaysta ahayd saddex gool iyo laba uga badiyey xulka qaranka congo brazzaville ciyaara- ciyaaraha kalena caawa waxaa dhe- jiri doona laba kulan xulka kubadda cagta ghana ayaa waxa ay isarki doonaan xulka kubadda cagta ee uganda ciyaartoyda caanka ah ee u safan doona ghana ayaa waxaa ka mid ah asama kiyan iyo andrea ayu uganda waxaa ganaax uga maqnaan doona laacibiinta kale ah murshid juuko iyo khaalid ojo markii ugu dambaysay oo ay uganda tartankan ka qayb galaan waxa ay ahayd sanadka kunsagaaboqolsideediyotodobaatankii gaana waxay horey ugu guulaysatay koobka qaramada afrika shan jeer markii ugu dambaysay ee ay qaado waxa ay ahayd sanadka kunsagaaboqollabaiyosideetankii uganda weligeed kuma guulaysan koobka kubadda cagta ee qaramada afrika dhinaca yurub haddii aan eegno hal kulan oo ka tirsan horyaalka talyaaniga ayaa dhacay kooxda a c milan ayaa hal dhibic kala soo laabatay magaalada torino kadib markii ciyaartii ay xalay la dheeshay kooxda torino ay ku soo dhammaatay barbardhac laba gool iyo laba gool ah labadan kooxood ayaa khamiistii horena ku kulmay wareegga lix iyo tobanka ee koobka itaaliya markaas oo ay milan ku soo badisay laba gool iyo gool torino oo u muuqatay inay rabtay argosi ayaa qaybtii hore ee ciyaarta ku dhammaysatay iyada oo ku hogaaminaysa laba gool iyo eber waxaana goolasha u kala dheliyey andrea piloti iyo marco benassi laakiin milan oo ciyaarta ku dhammaysatay toban laacib markii kaarka cas laga siiyey daafacooda romagnoli ayaa ka daba tagtay gelinkii dambe ee ciyaarta waxaana labada gool u saxiixay ciyaaryahanada kale ah andrea bertolaji iyo carlos baka oo rigoore ugu saxiixay torino waxay iska khasaarisay rigoore loo dhigay oo uu ka qalday ciyaaryahan adam laij kadib markii uu ka qabtay goolahayaha 17 jirka ah ee milan u saftay gianluigi donnarumma milan oo ku jirta hadda kaalinta shanaad ayaa waxa ay hal dhibic ka sarraysaa kooxda ay mataanaha yihiin ee inter halka ay siddeed dhibcoodna ka hoosayso kooxda horyaalka hogaaminaysa ee yuventus dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga inta
aad buu mahadsanyahay nuur xasan nuur oo wararkii ugu dambeeyey dhinaca yaaraana la socotiinaya haatanna dhinacii heesa haddaan ku looq- noqonno waa hees ay si wada jira ugu luuqayaan fanaaniinta raxma roos iyo weliba dalmaryare
Kaan doonaya in muddo badan dartiisu dayoobayo
heestaasi dhegaystayaal waxa ay gabagabo u ahayd idaacaddeenii duhurnimo oo idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa halkaan idinkala socodsiinayay ismaaciil xuseen farjari anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo galabta afarta galabnimo inta aan dib dambe hawada ugu kulmi doono dhegaystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
intaanu daalayn dibadii dalkaba dabjidgu noqdaa